dalka senegaal waxaa ka furmay kulan ay ka qayb galayaan ururada ay ku midaysan yihiin qorayaasha oo ka kala socda ilaa iyo saddex qaaradood waxaana kulankaasi lagaga hadlayaa sidii qorayaashu ay door uga qaadan lahaayeen nabad dhisidda iyo ka hortaga falalka ku dhisan gacanka hadalka daba gobolka geeska afrika waxaa matalaya laba urur oo ka mid ama ay ka mid yihiin ururada qalinleyda soomaaliyeed ee soomaali ben oo fadhigiis uu yahay dalka jabuuti doctor aadan xasan aadan oo guddoomiye kaa ururkaasi ayaa qadka telefoonka ugu waramay ismaaciil xuseen farjar
walaal waxaa ka qayb gelaya qalinleyda iyo qorayaasha tirsan ururweynaha caalamiga ee international ben saddexda qaaradood ee africa asia iyo americada latin saddexda qaaradood qorayaashoodii ayaa iskugu yimid dakar waxa ay ka wada hadlayaana waxa weeyaan qoraalka iyo qoraalka nabadda ama maaragtan qalinleyda wax ka qorta nabadda iyada oo saddexda qaaradood cunfiga iyo gacanka hadalka ku salaysan gaar ahaan diimaha iyo kala duwanaanta ra'yiga uu kusii badanayo baa waxaa laga wada hadlayaa kaalinta ay ka qaadan karaan dadka wax curiyaay ay curintoodaas iyo alifaadooda kaga qeyb qaadan karaan nabadeynta waan gartay marka soomaalidoo kale yaa uga qeyb gelayaa
wallahi geeska africa waxaan kaga joognaa laba santer santerka la yidhaahdo somalia speaking ben ama qalinleyda ku hadasha afka soomaaliga iyo santerka la yidhaahdo cafar speaking ben oo ah qalinleyda ku hadasha afka cafarta labada santerba maaha laba santer oo dal matela laakin waxay matelaan afafkaasi labada afeen soo sheegay dadka ku hadla wadankay doonaanba ha deganaadaan ama ha deganaadaan geeska africa oo asal ay u yihiin ama ha deganaadaan diasporaha iyo dalalkii kale ee dibadda ah wan gartay kolka labada santarba xaruntooda waa jabuuti waxaana maaragtaan runtii maatinka iyaga soo abaabulay soona maalgeliyey soona dhiirigeliyey madaxweyne ismaaciil cumar geele marka aniga iyo waxaa joognaa caasha maxamed rooble oo mateleysa santarkaas cafar speaking ben tusaale ahaan adigu waxaad mateleysaa ururka soomali ben ee qalinleyda soomaalida maxaa idin qorshe ah dhinacan afkoo kale idinku doorka aada la tagteen maxay tahay goor walba waxaa noo qorshaysan horumarinta dhaqanka iyo suugaanta haddii ay noqoto tan maanta laga hadlayo suugaanta nabadana waa dadkaay kaalinta ay koreeyihiin qalinleyda iyo halabuurka soomaaliyeed iyo fanaaniinteenuba la dagaalanka cunsiga iyo colaadaha iyo sida goor walba ay maaragtaan uga ugu heelan yihiin una jecel yihiin nabada laakiin isla arrintaas oo kale arrimahan dhaqanka iyo afafka intaynan ka bixin hore waxa u jiray machad afka soomaaliga ah oo muqdisho lagu dhagax dhigay oo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha soomaaliya madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ay dhagax dhigeen machadkaasi xaggee buu ku dambeeyey horta
xarunta la dhagax dhigay labada madaxweyne aad xasuusisayna waxay ahayd xaruntii la dhagax dhigay akademiyadda afka afka soomaaliga ayay ahayd oo muqdisho la dhagax dhigay labada kun iyo shan iyo tobankii bishii labaad wayna maaragtaan hawsheeda socotaa dhismaheedii in la bilaabo dhawaan ayaan ku tala jirnaa laakiin waxay kusii shaqeysaa xafiisyo kiraa kulankani marka wakti intee la eg buu soconayaa oo lagu gaadhayaa in waxyaabahan ama mawaadiicdan la doonayo in laga wada hadlo oo dhan lagu gorfeeyo runtii maanta ayuu furmay saaka oo ra-iisul wasaaraha senegal uu furay shirkaa isagoo matalaya madaxweynaha senegal makisaal waxaanu soconi doonaa saddex maalmood ayuu ii soconi doonaa waxaa lasoo gabagabayn doonaa bisha shan iyo labaatankeeda iyada oo isla ra-iisul wasaaruhu uu xidhi doono kulankan haatan waad ka qayb gasheen wuu socdaa maxaa ka filaysaan in uu ka soo baxo natiijada aad is leedihiin markaad doodaha iyo aragtiyaa eegtid inkastoo laba so laba maalmood soconayo maalinta berin sii socda ismaaciil waxaa laga filayaa halkan inuu ka soo baxo bayaan taariikhi ah oo loogu yeerayo dowladaha iyo kooxaha diimaha ku dagaalama intaba inay inay xaqdhowraan xuquuqul insaanka iyo inay dhowraan kala duwanaanta inay dhowraan is-ogolaanshaha yani iyadoo la kala duwan yahay waxa ugu weyne meesha inay kasoo baxaan ay tahay wayaan codkaas qalinleyda iyo halabuurka ummadaha africa asia iyo latin america in adduunyada ay maqashiiyaan madaxda xataa dawladaha iyo ururada madaxdeedaba ay maqashiiyaan suugaanta loo adeegsado nabadeynta iyo walaaleynta intaas ayaan rajeynaynaa inay uga soo bixi doonto ka bayaan ahaan doctor aadan xasan aadan oo guddoomiye ka ah ururka qalinleyda soomaaliyeed oo u warramayey waryaheena ismaaciil xuseen farjar isagoo kulan kala kaga qayb galaya dalka senegal